waxaa sabaabay inaan xabadjoojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayay oo inuu xoriyadiisa heliyo maseyrka ummadiisa u dagaalamayay marka ethoobiana carbindixisay nagu saabadaysay laakiin isbedelka ethoobiya ka yimid baa keligiiba ma ahe ururo badan oo ethoobiya la dagaalami jiray ka saaray leeska argagixisada waxyaabo fara badan oo dhalaaday maxaabiisihii sii daayay saraakiishanadii oo sii beelaf iyo gaardheef ay ku xidhnaay oo ciqaabo badan lagu hayeyna sii daayay taa darteed hal uu ururku qaatay baa xabadda loo joojiyey marka xabadda aada joojiseen ma si kumeel gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen oo wadahadal ayaad hadda iyo wixii ka dambeeya aada wax ku raadin doontaan xabadda si guud maadan u joojinay si kumeel gaara loo joojiyey inkastoo waktigeedaan la sheegin go-aan uu ururku gaadhay bahayd marka waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyey oo ururku wuu joojiyey waana go-aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weyi hadda meelihii aad joogteen oo dhufeesyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen annagu sideedaba dee urur baan nahay dibadda joogo oo goodhufaysa kuma jiro oo magaalooyina markaa waa caadi dee dhulkaygii sida anigaa hurgeli jiray aynu joognayn baanu u joognaa ilaa haatan waxyaabaha kale ee aada joojiseen maxaa kamid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka waxyaabahaan u joojinay ee kale dee waxaa kamid ah inay maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogtahay xadidnaaye la xidi jiray ee la xasuuqa cid kastaba inay dee iska furan tahay oo wadanka isku xeertay wax kaloo dee anagu zaa-id oo baryaddii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidnala ku hayna ma jirto etoobiya waxaanu ka doonaynay wax anagi unba ahaaye wax keedama aanan iska haysanin marka wax kaloo de anagu hadda aan jooji annaga unbaa wax rabnay wax annaga inaa naloo diidan aan gumays nala gumaysanayay wax annagu inaan joojino kalaba etoobiya na dhex yaalla muusan jirinba ma la odhan karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid etoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiidin kasoo horjeeday oo wakti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba awooddanadu horta sideedaba ma ayna wiiqmin ba waa awooddanadu bulshadii ogaadeen iyo dee waa la laayay waa la dilay waa la dhacay waa la fursaday waa la barasiciyey ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awoodin haddii maysan wiiqminna dee awoodda sideedaba labada ciidan ee isleynaya ma aha waa bulshada ciidanku ka soo baxaa ka yimaada bulshada gurudnimo doon ahayd marka mayna wiiqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awoodayna wiiqantay maaha ururku waa sidiisii waa dhisan yahay ciidankiisii baa dagaalamayey bulshadiisii baa garab taagnayd ee adduunku ka jira marka haba yaraatee wax kallifay ma jira inaan xabad awood wiiqini u joojinin maadaama aad ku dhawaaqdeen in xabad joojin aad gasheen oo hadda wadahadal aad wax ku dooneysaan ciidamada idin kasoo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idinkula jiray waxaad kulanteen ma jira horta dee ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annagaa weerari jirnay marna iyagaa na weerari jiray xabaddu saas bay ahayd marka xilligankaas intii dee xabadjoojinta ay ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaragtay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii soomaalida oo la dhex galay isagii waa waa fadhiistay haddao dee goobahan ku dagaalami jiray hadda bulshadiin baa iska joogtiyo annagie hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirto xabad naga dhex socotaa ma jiro